mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada guraceel ee gobolka galguduud uga qaybgala munaasabad ay ku qalin jebinayeen arday dhammaystay heerarka waxbarashada taa ay soo qabanqaabiyeen maamulka iskuulka royal academi munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha waxbarashada caafimaadka iyo arrimaha diinta ee dowlad goboleedka galmudug maamulka gobolka galguduud maamulka degmada guraceel macalimiin waaridiin iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa ka warbixiyey munaasabadda iyo heerarkii ay soo mareen ardada qalin jebinaysa maamulaha iskuulka royal academi
sideedaba waxbarashada waxaa la yidhahdaa waxay ka kooban tahay saddex xagab oo ah midda koowaad manhaj tageysan manhaj hagaagsan macallin u tababaran iyo arday u helan dhanka kale qaar kamida mas-uuliyiintii kasoo qayb gala ayaa sheegay ahmiyadda iskuulkan uu leeyahay bulshada ku nool degmada gurceel iyo deegaanada hoos yimaada caawa sidii halkan lagu soo bandhigay dhallinyarada yaryarka ah oo qaybtooda shan jirada toddoba jirada yihiin wixii quruxda badnaa halkan ay ku soo bandhigeen oo ay isaga daba noqnoqdeen waxaan isleeyahay wax bogaadin mudan waaye oo runtii sanadkan anaaba macalin oo agtaagan oo indhihiigan ku arkaa kolba annaga ka maamul ahaan oo ku faraxsan nahay waana soo dhaweynaynaa dowladda galmudug waxaan codsanaynaa iskuulka in la keeno ardana waa haysanaa waxay sabab u tahay qiimaha iyo qalinka agtooda a kuleedihiin waanay kee mahad celinaynin inta fagaaro soo istaago waxba waxaas uma sheegi karo iskuulka royal ayaa xarumo ku leh qaybo badan oo ka mid a iyadoo dhowaan laga hirgeliyay magaalooyinka guraceel iyo sidoo kale dhuusmareeb ee gobolka galgaduud